walaal xudur waxaan joognaa dhowr maalmood waxaan usoo gaarnay arrimo laba ah mida koowaad waxay ahayd in dadka la gobaabiyo la abaabulo si furi lahaa wadada udhexaysa baydhabo iyo kudub tan labaadna in maxay ahayto meelo gobolka kamid ah sida degmada eelberde iyo gulooyinka waxay ahayto ku dhowdhow iyo degmada rabdhuufe inaan gaarno ee guud ahaanba aan soo booqano deegaanadaas labadaa ujeedo ayaan u nimid markaan imaanayna waxaan la kulanay odayaasha maamulka heer gobol iyo heer degmo kadibna waxaan la kulanay odayaasha dhaqan guud ahaan sidoo kale waxaan la kulanay saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliya kuwa ka jooga gobolka bakool iyo waxaan la kulanay guud ahaan qeybo fara badan oo bulshada ku nool degmada xudur sidaa darteedii waxaan sugaynay maalmihii ugu dambeeyey kulamadaaskaan wadnay aan sugaynay wasiiro ka socda koonfur galbeed iyo xildhibaano oo koonfur galbeed ka tirsan iyo xildhibaano kale oo siga iyagana ka imaanayay magaalada muqdisho iyagii oo dhan shalayayna soo gaareen shalay gelinkii dambe ilaa saa saraakiisha etoobiya amisom aan horay u aragnay aragnay dheer kulan aan la yeelanay yaa kulankii ugu dambeeyey sagootinka ahaana maanta aan lasoo yeelanay oo maxay ahayd wufudii isbeeda noo timin aan maxay ahayto la kulanay annagoo isla jirno guud ahaan marka hadduu ilaahay yidhahdo wax barbareem oo haba yaraatay caqabada arrinkaa inaan gaarno guud ahaan degmooyinka gulooyinka bakool guud ahaan wax caqabada oo naga hor yimid ma jiraan haba yaraato waxaan filinayna maanta inay naga hor imaato caqabadahna ma jirto saa darteedii hadduu ilaahay yidhaahdo safarka iyagii iyo diyaar garowka iyagii aada buu ufiican yahay wa tahay baritoole subaxina hadduu ilaahay yidhaahdo socodkii aan ku maraynay degmooyinka gobolka boqool ayaan sii ambaqaadaynaa wax caqabadahoo maanta haba yaraatee meelihii aan u soconay ama aan kusii soconay nooga imaanayna ma jirto soo dhaweyn iyo farxad iyosoo jiraayaanyidhahdana waa tahay xildhibaan ceel berde oo markii hore aad ku sheegteen qorshihiinu inuu ahaa isaga goormee laga yaaba inaad gaartaan ceel berde hadduu ilaahay yidhaahdo annaga maxay ahayd waxaan qorshaysanay in maxay ahayd maalmaha kan oo aan joognayba wadatashi fara badan baan ku jirnay beri subaxi hadduu ilaahay yidhaahdo farqadii ceel berdaanna waan gartay waxaad ii sheegtay hore inaad ula kulanteen saraakiishii ethoobiya aada wadatashi la yeelateen bal waxyaabihii aad kala tashanayseen maxaa ka mid ahaa kale ma ahayn maxay ahayto maadaama ay yihiin dad walaalaha oo soo gurmaday kaalin weynna ka geystay amniga gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka hadda aan ku noolnahay marka iyaga waxaan u sheegaynay amniga goboladaana hadda badanaaba gacantooda u jiro waxaan u sheegaynay inaan nahay wufuud dowlada dhexe ka socota iyo koonfur galbeed una socda maxay ahayd degmooyinkaana raba inay kormeer ku maraan gaaan saasaan u sheegaynay maadaama ay amniga guud ahaanba ay gacanta ku hayaan arrimahaasiibaan aan tashananay hadee wax caqabada haba yaraatee ama ama fiidma ama ama barnaamij kalahay noo maxay ahayto no inoo sheegeen ma jiri guud ahaanba aad baan isu afgaranay inay arrinkaas siga ah iyaga caqabad ku ahayn oo meel walbo aan aan aan rabnana gobolka kamid ahna maxay ahayd gacan nagu siin doonaa maadaama hadda ad ii sheegta inaad ethoobiyan kula kulanteen ma waxaa jira kulamo hore idinka lidinkugu diida inaad ceel barda aadaan bal ka warran bal arrimahaas maxaa ka jira absolutely maya maya maya wararkaasna hadee waa warar warrama bashiil iyo dad aan maslaxad umadeed iyo maslaxada gobolka midna aan ka kalinaynin waxay faafiyeen bay ahayd annaga qorshaha iyagii oon ugu nimid maxayd xamar iyo iyo maxay ahayto magaala madaxda kumeel gaarka koonfur galbeed baydhabo aan ugu nimid wufuudaas kala duwanoo saddexda socod kale ayd oo isla joogta xudur marna waxay ahayd cid caqabad ku ah ama wax barbaleem ku ah ma aanan arag ciidanka saraakiisha ciidanka etoobiya si weyn bay noo soo dhaweeyeen maalinkii ugu horreysay ilaa maxay ahayto maanta shalay ii ugu dambeysay si sharaf lahaana loo soo dhaweynaayey wax diidmaana haba yaraatee maba jiri kartaba maxaa yeelay qofna gurigiis lagama alin karo waa dadkaan socdana waa dad koonfur galbeedna hadda deegaankii guud ahaan ilaa xuduuda etoobiya iyadaa dawlad ka ah dawladda dhexeena hadda iyadaa dawlad ka ah marka annaga maxay ahayd marna ma ma laga yaabo in ay xaggoodii wax baradaleem ay ka yimaadaan soo dhaweyn weyn baan kala kulmaynay marka dhanka kale oo la sheegayna hadee lama weynaayo cid xumaan faafisa dadka wanaag waa ku dhib inay faafiyaan laakiin xumuhu faafintiisii dad badan baa maxay ahayd ku dhiirinaya marka ma jiro warkaas waa war beena been abuura waaya xildhibaan aada u mahadsan tahay